بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين كل حشني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كالصدن يسقال وحنا كشرحينا مسائشة باب كاللحاد waxaanu ka soo baxnay axaadiitii aayaddii iyo axaadiitii uu shiikhu daliishaday ayaanu ka soo baxnay waa baabka lixaad waxa weeye masaa-ishiisa ayuu ka soo saaray ayaynu halkan ku sharaxaynaa qaala sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi fiihi masaa'il waxaa ku sugan masaa'il lagala soo baxaya baabka aluulaa midda koowaad waxa weeye waa altaqliidu adkaynta la adkeeyey fii lubsi alxalqati waxa weeye in la giraantii ama jinjintii la xirto waxa weeye in la xirto aaminaadii laga aaminsanaa inay balaayo kaa celinayso ama dhibaato kaa dulqaadayso waalkhaydi iyo waxa weeye duntii ay ku xihanayeen gacmaha wanaxwimaa iyo wixii la mida macnaha inaad xiratid jijin sida xadiidka waxa weeye xadiidkii cimraan bni xusein ayuu tilmaamayaa waa tii uu yidhi nebiga ayaa arkay rajulan fii yadihi xalqatun macnaha oo gacantiisa ku xiray jijin baashaan giraanta ama jinjinta soomaalida u taqaan ama riwaayaddii kale oo isagoo caddeeyeyba cimraan ibni xuseen laftigiis inuu ahaa oo yidhi aniga ayay gacantayda ku xiray marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa uu ka diida waa ku inkiray wuxuuna sheegay inay tahay arrintaani arrin khatara oo aada iyo aad buu u adkeeyey marka qofka muslimkaanu iska ilaaliyaa la rabaa waxaas waxba tarimayaan ilaahay baa la tala saarsadaa waxay kuu qaban karaanna ma jirto athaaniya mas'alada labaad waxa uu yidhi anna asaxaabiy in maata wa hiya calayhi lam yaflax abadaa lam yuflix abadaa waxuu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala masalada labaad saxaabiga haddii uu ku dhiman lahaa iyada oo bahashaasi u xiran saa hadduu ku dhiman lahaa oo isagoo saa u aaminsan ile nebigu wuu arkay cimraan ibni xusein sida xadiidka oo hadduu ansaxo xadiidka waatan waa daciife macnaha haddii uu saa ku dhiman lahaa haddii aakhirka xadiidka waxa uu yidhi inaka low mitta wa hiya calayka lam taflax abadaa maa taflaxa abadaa weligaa ma liibaanteen haa maa aflaxta abadaa idan marka taasuu ka istimbaadayaa oo waxa uu leeyahay shiikhu hadduu ku dhiman lahaa weligii ma liibaanin adduuniya aakhiraba waayo waxa uu ku dhiman lahaa shirki ayuu ka tilmaamaya laakiin waa in saxa alxadiid hadduu xadiidku ansaxo weeye laakiin saxaabigii kumaba dhimano haddee isla markiiba waa iska tuuray oo waxa weye nebiga u caddeeyey ee waa maalan hadday dhici lahayd inuu ku dhinto marka qofka maanta jooga oo isagoo waxaa samaynaya ku dhintaa waciidkaasuu ku jira waxaana shaahid u ah buu yidhi wa fiihi shaahidun min kalaami asaxaaba waxaa shaahid u ah arrintaas u markhaanti kacaya kalaamka saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen ay tilmaameen anna shirka al asqar shirkiga labada shirki kan yar macnaha shirkiga midna waxa leeyahay waa shirku akbar waa gaalnimada mukhrij can ilmilla oo sanam iyo in la caabudo waa shirku akbar iyo gaalnimada iyo midna waa shirku asqar oo kaasuu ka yaryahay laakiin waxay yidhahdeen saxaabadu kaas shirku asqarka la yidhaahdaa akbar min alkabaa'ir kabaa'irta waa ka wenya kabaa'irtoo dhan zinada khamri la cabo dad la dilo dhib la geysto oo kabaa'ir ah waxaa ka weyn oo ka dembi badan oo ka cadaab adag shirku asqarka sababtu maxay tahay lianna waxa weeye shirkiga asqarku waa xaqii ilaahay baa waxa weeye lagu tumanaya ilaahay wuxuu inoo abuurtay keligii in la caabudo oo aan shirki loo samaynin haddaad marka ilaahay shirki u samaysid waxa weeye khatar baad ku jirtaa waxaana laga yaabaa inuu soo galaba sida culammada qaar ay ku fasireen in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay culammadu isku itifaaqsan yihiin oon khilaaf ku jirin dunuubta kale oo dhan inay soo gelayaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin waxaa khilaaf ku jira shirku asqarku xaggee gelaya ma qeybta horuu gelayaayo in allah laa yakfir an yushraka bihi mise wuxuu gelayaa dunuubtan kale culamada qaar baa waxay leeyihin wuxuu gelayaa tan hore waa waxa weeye waa taasuu ku jira marka sidaa daraaddeed shirku asqarku waa khatar wa kalaamkan marka saxaabada uu istitaajsaday oo yiri shaahid buu u yahay halkan shiikhu inooguma sheegin laakiin wuxuu ku keeni doonaa abwaabta dambe sida qowlka cabdullaahi ibni mascuud oo odhan doono oo cabdirasaaq sancaani iyo dowraani ay wariyeen oo odhan doono cabdullahi ibni mascuud qowlkiisa uu keeni doono lian axlifa billaahi kaadiban axabu ilaya min an axlifa bikayrihi saadiqan bikayri illaahi saadiqan waxa uu yidhi cabdullahi ibni mascuud inaan ilaahay ku dhaarto anoo been sheegaya ayaan ka jeclahay inaan ku dhaarto waxaan ilaahay ahayn anoo run sheegaya macnuhu waa maxay qofku hadduu ilaahay ku dhaarto oo been sheegayo dhaarashada uu ilaahay ku dhaartay oo unan makhluuq ku dhaaran waa wanaagoo waa tawxiid beenta uu sheegayna waa kabiira halkaa marka waxaa ku jirta tawxiidna waa la yimid dembi kabiiraana waa la yimid laakiin hadduu ilaahay waxaan ahayn ku dhaarto isagoo run sheegaya runta uu sheegay waa wanaag oo waa wanaag buu sameeye waa xasana laakiin ilaahay waxaan ahayn uu ku dhaartay waa shirki idan marka shirki buu ku dhacay isagoo run sheegaya tan kalena isagoo been sheegaya buu kabiiro ku dhacay shirki iyo kabiirana waxaa weyn shirkigaa weyn halkaas ayuu ka istimbaadayaa sidaa uu ku tacliiqiyo ku caddeeyo sheikhu islaam ibnu teymiya raximah allahu tacaala wakayruhu culammada ay caddeeyeen taasi marka waa arrin khatara marka waa masalada labaad qofku hadduu shirku ku dhinto ma liibaanayo waa in la iska ilaaliyo shirkiga khatar wey athaalitha mas'alada saddexaad waxa uu yidhi annahu lam yacdirhu lam yacdir biljahaala nebigu uguma cududaarin buu yidhi ninkaa shirkigaa watay inuu jaahil ka ahaa macnuhu wuxuu dhacayaa alcudru biljahli waa qaacido jirta wuuna keeni doonaayo wuxuu kaga hadli doonaa xadiidka daatu anwaad ayuu kaga hadli doonaa in loogu cududaarayo qofka jahliga laakiin cududaarka hadda aan loo cududaarin waxa weeye maa taraka lowma caleyh canaantii la canaantay lagama daynin oo wuxuu ka istimbaadayaa xadiidka meeshuu nebigu ka yidhi hadduu ansaxo maa haadihi waa maxay waxaanaad xiratay markaasuu yidhi min alwaahina markaasuu soo waday waxau yidhi aakhirkii waxa weye low mitta wahiya calayka iyada oo ku dul saaran haddaad dhimatid maa aflaxta abadan idan canaan baa loo jeediyey xaqiina waa loo caddeeyey marka waxaa kala duwan in qofka shirkiga markuu ku jiro in laga aamuso iyo in lagu xukumo inuu shirki ku jiro oo la gaalaysiiyo waa kala labo qofka la gaalaysiin mayo laakiin oo jahligii baa taa loogu cudurdaaraya laakiin waa laga canaananayaa xumaantan uu samaynaya laga aamusi mayo marka haddeer nebigu kama aamusin buu ka wadaa sida culammada caddeeyeen alraabica waxa uu yidhi masalada afraad annahaa laa tanfacu fi lcaajila bal taduru waxa uu yidhi xalaqadaa la xirtay oo jijintaa iyo baashaa la xirtay ama duntaa ama waxyaalahaas ilaahay waxaan ahayn shirkiga loo sameeyey oo qofku xirtay adduunka waxba ku tari mayso bal wayba ku dhibaysaa wuxuu ka soo istimbaadayaa xadiidka dhexdiisa meesha uu ka yidhi markuu yidhi maa haadihi uu yidhi macnaha riwaayadaha xadiidka labadaba waa soo aroortay in la yidhaahdo maa haadaa iyo maa haadihi labadaba waa ku jirtaa sida afsaxana waxaa aba yidhahda culummadu maa haadihi in la yidhahdo leanna xalaqa waa mu'anath marka markuu yidhi maa haadihi laakiin nusqooyinka qaar waxay dhigayaan maa haadaa waa maxay waxaan xagga macnihii dhib male waxa uu yidhi min alwaahina xanuunkaasaan ka xirtay markaasuu yii inzichaa fa inahaa laa taziiduka ilaa wahna iska siib wahni iyo dhib bay kuusii kordhinaysaaye adduunka waxba ku tarmaysa wey aakhirana shirki bay ku gelinaysaa adduunkiina waxay ku tartay ma jirto ha waxay ku tartay ma jirto alkhaamisa masalada shanaad waxa uu yidhi alinkaaru fi taqliid calaa man facala min dali mithla dalik inaa waxa weeye aad loogu adkeeyo inkaarka la inkirayo oo si adag loola hadlo qofka shirkigaasoo kale samaynaya wuxuu ka soo istimbaadayaa xadiidka meesha uu ka yidhi maaragtay canaantaa u jeediyey maa haada maa haadihi laa taziiduka ilaa wahnan low midta wahiya calayka ma aflaxta abadan kulli waa taqliid aad loo adkaynayo tashdiid inkaarta la inkirayo munkarka ayaa la adkaynaya wey waxau yidhaha asaadisa almasalatu asaadisa waxau yidhi waa altasriix man tacallaqa shay-an wukila ilayh qofka xirta oo wax intuu maaragtay qalbigiisa ku xiro tacalluqulqalbi macnaha aamina inuu waxaanay wax tarayo oo qalbigiisa saa uu ugu xiro isaga ayaa loo tala saaraa oo la yidhahdaa waxa ku taro ilaahay waxa weeye waxa markaa uma qabanayo waayo atawakul cala allaahi baa la rabay haddaad wax makhluuqa tala saaratay waxa weeye adiga wuxuu ku taraya ha ku tara weeye isagaa loo daaya marka waa arrin khatara qofku waa inuu ilaahay tala saarsado waynu soo marnay calayhi falyatawakal lmutawakkiluun waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu marka waxaan waxay ku tarayaan ma jirto ilaahay tala saara wey asaabica altasriix caddaynta la caddeeye weeye anna man tacallaqa tamiimatan qofka tamiimo xirta oo waxa weeye saa la yimaada faqad ashraka ay adkhala fi shirki dakhala fi shirki faqad ashraka ay dakhala fi shirki shirki buu ku dhacay sababtu waxa weeye waxaan ilaahay ahayn buu waxmooday inay tarayaan oo wax ka celinayaan waana shirki waana shirku asqar inuu qofku iska ilaaliyo ayaa la rabaa waa hadduu u aaminsan yahay inay sabab tahay hadduu laakiin aamino inay ta'hiir leedahay oo iyadu wax qabanayso waa gaalnimo wey waa khatar wey athaamina waxa uu yidhi anna lubsa alkhaydi in dunta la xirto min alxummaa qandhada laga xirto ama isha ama qandhada waxaa laga xirto waxa weye min dhalika ay waa sidaasoo kale iyaduna waa min ashirki oo waxa weye qofku waxaa hadduu xirxirto shirki buu ku dhacaya ay shirku asqar buu galay oo waxaasoo dhan waa shirki waa inuu qofku iska ilaaliyo waxaa bannaanka ka maro Mm, waa thaamina attaasica masalada sagaalaad waxa uu yidhi tilaawatu xudayfa radia allaahu canhu saxaabiga xudayfa aayadda uu akhriyey wamaa yu'minu aktharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun waxay ku tusaysaa buu yidhi ana asaxaaba kaanuu yastadilluuna alaayaat alwaarida fi shirki alakbar ayay u daliishan jireen fi shirki alasqar macnuhu waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aayaddu mar hadday shirki ka hadlayso shirkiga weyn iyo kan yar labadaba waa loo deliishanaya waayo waxay wadaagaan waxaa la leeyahay waxaani waa shirki xukunkooda iyo dembigoodu ha kala weynaado laakiin waxay wadaagaan inay labaduba shirki yihiin sidaa daraaddeed aayaddan wamaa yu'minu aktharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun shirku akbar bay ka hadlaysaa laakiin shirku asqarna waa loo deliishanayaa waayo sababtu waxa weeye waxay wadaagaan shirkigii bay labadaba soo gudagelayaan aayadda waxaa labaduba soo gudagelayaan oo inkiraadda la inkiraya shirkiga ayaa labadaba loo deliishanayaa waxaana la mida buu yidhi sidii atharkii cabdullaahi ibni cabbaas hadda halkaan inooguma sheegin atharkii cabdullahi ibni cabbaas laakiin waxay dhahan culammadu wuxuu ishaarayaa aayadda qur-aanka markii fi suurati albaqara allah uu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun oo nidku waa shirkiga ilaahay wax la siman in loo sameeyo an tajcala lilaahi nidan wa khalaq ayaa cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi waxaa la mid ah qowlka ay yidhaahdaan lowlaa lowla alkulaabatu macnaha eygu hadduuna joogi lahayn la ataana nusuus waa shirki asqara marka aayaddii buu waa la soo gelaysaa buu yidhi shirku akbarkii bay soo aayaddii loo deliishaday shirku akbar ayuu wuxuu u daliishaday shirku asqarkiina macnaha haddaan waardiya guriga joogin waxaa noo imaan lahaa tuugadii ilaahay baa kaa celinaya tuugade ey iyo waardiye iyo waxma celin karaan waa marka iska ilaali oo ilaahay tala saara weeye alcaashira midda tobnaad waxa uu yidhi ana tacaluqa tacliiqa alwadaca qofka xiranaya aleesha oo min alcayni isha ka xiranaya iyo qardhaastuna waa la mida wixii la xirtoo dhane waxa weye kullu mithla daalika waxaasay soo gelayaan oo waxa weye nebiguna waxa uu yidhi man tacallaqa tamiimatan falaa atama allaah wa man tacallaqa wadcatan falaa wadaca allaahu lahu ilaahay maaragtay kuma caafiyo oo xasilooni iyo nabadgelyo ilaahay kuma siiyo ayuu marka tilmaamay wey marka waa in la iska ilaaliya waxaasoo dhan alxaadiyata cashara masalada ugu dambaysa waxa uu yidhi adducaa'u calaa man tacallaqa tamiimatan falaa atama allaahu lahu in la yidhaahdo waa xadiidka ka istimbaadayaa man tacallaqa tamiimatan falaa atama allaahu lahu marka waa habaar waa la habaaraya adducaa calaa hadday ka daba dhacdo dacaa calaa hadday ka daba dhacdo waa habaar dacaa lahu iyo dacaa calayhi baa kala duwan dacaa calayhi waa habaar dacaa lahuna wuu u duceeyey wey khayr buu ugu duceeyey calaa kulli xaal khulaasatu lqowl baabkan waa baab muhiima waxaa la rabaa qofka muslimkaa allah subxaana wa tacaala inuu tala saarsado dhibta ilaahay baa celiya dheeftana ilaahay baa keena wax walba waa biyadillaah waa inaad ogaataa inaan cid wax kaa celin karta jirin xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas waclam ana alummata low ijtamacuu على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك قد كتبه الله لك wixii ilaahay kuu qoray waxaanayn kuma tari karaan dadku asbaab wey kaamana celin karaan wax ilaahay kuu qadaray idan marka ilaahay tala saaro oo ilaahay ku xirow oo waxa weye waxaan oo dhan waa shirkiyaad wax badan bayna soomaalidu sameeyaan oo waxa weeye khuraafaadkaasa waxyaalaha baabuurta ay ku xirxirayaan guryaha iridooda ku xirayaan ay waxa weeye ilmaha u xirayaan qaar baad arkaysaa ilmaha waxa u xirxiraya malmal iyo waxaasay u xirxirayaan qaar baad arkaysaa markay hooyadu dhasho qori bay u dhiibayaan geed gaara laga qoro oo waxay leeyihiin qorigaa wado inta aad daahir noqonaysid shayddaanku kaa celinayaa waxaasoo dhan waa shirkiyaad wey ilaahay baa la tala saarsadaa adkaartaa kugu filan ilaahay tala saaro oo waxa weeye ilaahay bari waxaanoo dhanna ka xoro waa shirkiye ilaahayna hanaga badbaadiyo insha allahu tabaaraka watacaala baabka dambena wuu kaga sii hadli doonaa tamaa'imta iyo waxaasoo dhan wuu sii caddayn doonaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin